garoonka diyaaradaha dictor shaad gaduud ee magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa laga dhagax dhigay terminaalka garoonka oo si casri ah loo dhisayo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo ay weheliyaan wasiiro gudoomiyaha degmada baydhabo iyo madaxa shirkada dhisaysa ayaa dhagax dhigay terminaalka garoonka diyaaradaha dictor shaad gaduud ee magaaladaasi baydhabo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka warbixiyey dhismaha garoonka dictor shaad gaduud
noo ah in horumaradii ka socday garoonka diyaaradaha ee baydhabo qayb ka mid ah aan dhagax digno qaybtaasoo ah terminaalkii muddo badan lasoo sugayey oo qalabkiis uu ka yahay ayna dhisayaan shirkadda asal oo runtii eeraboorka shaqo aada u fiican ka qabatay marka sharafay noo tahay horumarada iyo quruxda iyo wanaagga ka socda eeraboorka baydhabo oo aan rajaynayno ama uu yahay inuu noqdo eeraboorkii labaad ee soomaaliya marka muqdisho laga tago dadaalada iyo dhismaha iyo wakhtiga la geliyey ujeedka annaga ugu weyn uu yahay inay diyaaradaha ugu waaweyn ay ka kacaan kuna soo degaan oy isticmaalaan ay tahay sida hadday u shaqaynaysa si ka ballaaranna uu u shaqeeyo eeraboorka si ka weyn oo ka mug weynna uu u shaqeeyo waa sharaf noo ah dhanka kale madaxweyne lafta gareen ayaa u mahad celiyey shirkadda asal oo taabagelinaysa dhismaha garoonka runtii waxaan u mahad celinaynaa madaxda iyo ugu horeeya wasiirka iyo maareeyaha iyo maamulka eeraboorkaba aaday u mahadsan yihiin dadaalka ay sameeyeen sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa shirkadda asal oo runtii qalabkan quruxda badan iyo naqshadan quruxda badan oo gadaal ku dhegan oo lagu dhisaayo terminaalka noo keentay ayagana aaday u mahadsan yihiin wuu sii socon doonaa wax intaan ku ekaanayo ma noqonayo eeraboorka ballaarintiisa iyo iyo horumarintiisa waa qorsho weyn oo loogu talagalay ilaa iyo meesha aan ka gaarayno ugu dambaysa laga gaarayana maalinba tilaabadeeda muhiimka aan ku dari doonaa marka aada iyo aada u mahadsantihiin shaqo wanaagsan horumar wanaagsan wax qurux badan oo eeraboorka loo suubiyey baan rajaynaynaa aada iyo aada u mahadsantihiin dhismaha garoonka baydhabo ayaa qayb ka ah horumarada ka soconaya magaaladaasi baydhabo